taliska ciidanka booliiska ayaa saldhig ciidan ka dhagax dhigay si ammaanka loogu sugo degmada waaberi ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka soo qayb gala taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxda maamulka gobolka banaadir saraakiil ciidan arday qaar ka mid eh dadweynaha degan degmada waaberi ee gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska dowladda soomaaliya sarreegaas maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa sharaxaad ka bixiyay baahida ciidan ee xagga saldhigga wuxuuna shacabkii ka soo qayb gala munaasabadda horteeda ku ballan qaaday in dhulka ciidanka loo hibay uu ka dhisi doono saldhig ciidan oo ay wax walba u dhammaystiran yihiin
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلها مهد إسكالة إن وحان ربنا إن المانت هل كان أن أقوم مهد علنو إن قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة سيدا سوكالي قدوميها دقمدة تليها قيبت قود أو رنتي إسكو مشغوليي سيدا لو هرمرين لها إن دقمدة وابري دقمدة وابري سيدا أدلا سعتان waxay astaan ka noqotay isdhexgalka bulshada kow ka gashay marka anaka amni ahaan aan u fiirino marka maanta waxaa sharaf noo noqotay inna lagu hibeeyo dhulkan danda guud ah oo la siiyo halka aad warkaas kala socotaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community tree eleven xafiiska goluhu uu ku leeyahay magaalada muqdisho iyo inta layliga ahba waxaan ballan qaadaynaa sida saldhigga xamarjajab oo aan aan aan lacag isugu darnay aan isugu aruurinay inaan saldhiggaana anakana aan taagno haddii ilaahay idmo sida maanta aan u dhagax dhignayna in haddana naloola dhisaan rajaynana haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa maadaama dalkii uu amni qaatay oo hor oo leh meeshii askarta ay seexan lahayd leh meeshii oo dadka lagu xidhan lahaa leh meeshii maamulka oo qofkii soo galo aaminaya saldhiga inuu dacwadiis uu geysto sida aad la socotaan waa dhowr degmo oo aan saldhig saxa aan haysanin marka aad iyo aad waa guul noo soo hoyto haddii ilaah idmo waxaan u baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan degmada waa beri saldhiggaan saldhagayni waay saldhiggaan saldhigayni waay waxaan rabaa inaan hadda hortiina ugu mahad celiyo ardayda iyo hooyooyinka runtii maanta ayagana qaybtii weyn ka qaatay dhagax dhiggan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
saldhigan ciidan booliis ayaa noqonaya saldhiggii ugu horreeyay ee yeelatay degmada waaberi oo hore u leed xarun saldhig ciidan oo kumeel gaar ahaa halka aad warkaas ka dhagaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya soomaali community tree eleven muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho